waxa weeye ta u horeysa waxa weeye uun dee inaan madaxweyneha waktigiisa sharciga ahaa shanta sana ahaa uu ku eekaa shalayto shalayto ahayd in la dhigo doorashadii madaxweyneha de wuu ka habsaamay marka sharciyad hadda uu ku fadhiyaa ma jirto talabaad waxaa ah in aanu deen u nahay in wada hadal lagu dhameeyo saddex xisbi isku yimaadaan oo taintablekii lagu dhisi lahaa soo saareen commissonku lagu fadhiisiiyo waktiga la sharciyeeyo waktigaa sagaalka bilooda oo doorashadii madaxweyneha la dhigo tii uradadana laga heshiiyo waktiga ugu haboon ee la dhigi karo oo gabcaan la isqabsado oo wadanka umood meel buu marayaa ee muranka laga saaro aan dee aan laaqiba ahayn ee inagu abuurnay oo weliba madaxweyne u abuuray in laga saaro dadku nabadgelyadooda ilaashadaan wixii rabshadaan la iska ilaaliyo xukuumaddii ma aqoonsanin haddaad dhahdeen soo halkaa kama muuqato in aad xirteen wixii kale ee wadooyin ahaa ee xal lagu gaari lahaa anugu ma dhan ma aqoonsin waxaan w madaxweyne wuu ka dhamaaday waktigiisa waanaga nayidhi xukuumad waanaga nayidhi baarlamaanka waa jira xukuumaddii kala saaraya administrationka madaxweyne waqtiga madaxweynaha waanaga nayidhi baarlamaanka waa shaqaynaya waa sharci waanaga maxkamadu waa sharci dowladii hoose waa sharci waxaan nidhi madaxweynaha muddadiisa way dhamaatay waana dee run oo dee shan sana la doorto shan sano markii la doortay uu codka naga helay waanagii ogolaanayna wuu helay asu ku shaqaynayay wakti wuu iska riday laakiin dee dowlad kala saara administration markaa jira iyo qaranka kala saara dowladda iyo administration waa kala saara dowladdii way jirtaa booliisku waa jiraa militariga waa jiraa maxkamadda waa jirtaa baarlamaanka waa jiraa laakiin madaxweynihii la doortay waktigiisa ugu dhacay laakiin golaha guurtida ayaa inta fadhiistay waktigii ugu daray sidaasna sharcigu meesha ku fadhiyaa sharci maaha golaha guurta ko warmagisa waa bilaa sharciga qudhadiisu har xaaraana har nabada ma gasho waa bilaa sharci sharci iyo ku fadhiyay ilaa iyo maalintii way ka dhamaatay waktigoodu shan sanaanu wax isku kordhiyin adduunka lama arag talabaad wixii kordhisa yimaada waxaa ka heshiin jiray saddexda xisbi waa la xalaaleyn jiray intaasoo jeer bayna soo martoon kordhinay cigaal baan u kordhinay waakhiyaanaan u kordhinay siiraanyaan u kordhinay heshiis baa lagu samayn jiray marka lagu heshiiyo ayaa la sharciyeyn jiray oo guurta loo geen jiray ama maxkamad hadda maanta nin baa iska yidhi ana shan baan kororsaday isna labaan u kordhiyay dee adduunka kumaan arag marka waxaad filayseen miya in idinka laydin yeero oo ogolaanshaha laydinka qaato sidaana madaxweynaha uu laba ama saddex ama shan intuu raba kusii fadhiyo dee maya ma feerta waxa weye wixii soo baxaya ee waa in laga heshiiya wax loo dhan yahay ma filay wixii tala ah ee dalka lagu soo soconayo sharci markuu dhammaado la arko inuu sharcigu dhammaanayo si aanu faakuma u samaysmin maxaa la markaa wax la isku jiray meel dhex la isku yimid awalba golaha guurtida ku diri jiray haddana golihii guurtidii baa ku daray soo maa may waxaan ku heshiino ayay iyo dowladdu shaqayn jirta dowladdu waxaan ku heshiino marka ta madaxweynehan timaado ayay bay samaysay tan baarlamaanka ayaa laga yaabaa inay odhan jireen waan kordhinay iyaguna ay migsana ka damayn jireen laakiin ta madaxweynaha rikoorkaga eeg waxaan saddexda xisbi ku heshiinin oona kala seexan oo kordhismayska mu dhici jirin wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan oo xalay hadlay markii aad bayaanka soo saarteen kadib wuxuu sheegay oo idinku eedeeyey inaad shacabka kicinaysa dantiina gaarka idinku eganaysaan taa maxaa ku jawaabaysa horta anagon wasiiruma nooma aha maxamedka ahayn shalaytaa ugu dambaysay lakin waxaan sheegaynaa un khudbadaha iga dhegeyso iyo qodobadyada bal qodob qura oo dhibaato keenya noo sheeg ninka dhibaatada keenaya ee dadka leh ciraa keensada ciidama ka keensaday dadka laayaha magacan saayi xamar faysale waraaba ku socda xamar ninka dadka kicinaya ee dhibaatada dalka ku wada waa isaga laakiin xukuumaddii haddaadan aqoonsanaynba soo taa laftigeeda looma arki karo igu celinaade waxaan kuma aqoonsan waxaan kuma madaxweynaha waktigiisa ka dhacay madaxweynaha waktigiisii baa ka dhacay baan anagu niyooda waa sharci maanta sharci ku fadhiya maxay tahay kordhiskii sharci ahaa maaha oo mid sharci maaha muddadu shan sano aheed way dhammaatay waa tabtii dee farmaajo manaa halkii farmaajo isdhig maanaga nid maxaa xige ood samaynaysaan marka idinka waxa weye albaabka noo furan yahay waxaa noo furan wixii talaad waa reer soomaaliya dhan bay u taallaa salaadiinta u taala iliidka u taala asxaabta u taala saddex xusbi de waynu tashan doona insha allahu tacaala dhibaata naga dhic maysa insha allahu tacaala wax warwara ma qabno waanu ka bixi doonaa insha allahu murankan saasaan jeclahay wax dhibaateena maanta ma dhicin waxa weye sharci baan ku soconaa sharcigumaan ilaalina insha allahu tacaala sidii aanu maanta muranka usoo afjar lahayn oon doorashadii madaxweyneha u gel lahayna saddex xusbi iyo dadweynaha way u taallaa insha allah